xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu si rasmi ah kaga daafuray shirweynaha toddobaad ah ee garsoorka dalka iyadoona shirkan dubeegis ah iyo dhammaystirka cutubiyada sagaalaad ee dastuurka oo asaas u ah arrimaha markaasi garsoorka iyo sidoo kale isagoo la jaanqaadaya baahiyaha bulshada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbadii halkaa ka jeediyey ayaa wuxuu sheegay in bahda garsoorku ay door muhiima ka qaadanayaan hanaanka dowlad wanaagga ee dalka
aada iyo aada ayay u mahadsan tahay bahda garsoorka dadaalka sare iyo dadaalka maxaanku raa dheeraadka ah oo ay geliyeen dalkan cadaaladiisa guud ahaan iyo garsoorka si gaar ah sidii ay u dhaqangeli lahayd u guudaysa lahayd waa run garsoorka iyo cadaaladda guud ahaanba dalkani waayo dambe oo aada iyo aada u dhib badan ayay soo mareen iyo waayo horo xataa si uun de aada iyo aada doodo badan iyo eedo badan looga qabay ay jireen laakiin waagu waagu ka darnaayo waaga lasoo maray sida hadda guddoomiyaha maxkamadda sare uu sheegay garsoorba aanu jirin oo aanba muxuu ahay magaca garsoorkuba uu meesha ka maqan yahayo maxkamad la aadaaba aanu jirin xeerkeenii xeer dhaqameedka ahaay uun aan ku noolayn oo aan kule ku kala badbaadnay in badan oo kamid a hase yeeshee dunida casriga ah waxay u baahan tahay inay hesho garsoor casri ah oo ku salaysan dadkaasi loo garsoor yahay habnoololeedkooda diintooda dhaqankooda yacni dhulkooda waxooda ku salaysan oo aan meel kale laga soo mingoorin kaasina wuxuu ku imaan karaa sida hadda wasiirku iyo ay ka hadlayeen dadka cadaaladda iyo garsoorka ku mashquulsanay in ay si hoose inta u fadhiistaan dooda ka galaan hay-adaha kale ee dowladdana ay la galaan kadibna meeshaas uu ka soo baxo nidaam sharciyeed oo lagu lagu wada midaysan yahay lagu heshiis yahay casriyeentuna aada iyo aada ayay muhiim tahay shaqadana waa xaqiijisaa waa fududaysaa khaladaadka oo dadka bini aadamka ka dhex dhaca in badan oo ka mid ana waa yaraysaa leanna qalabka hadda laga hadlaya casriga marka la isticmaalahay waxaa yaraanayo kabeen sheegidda iyo raad tirtiridda raadka la tirtiro maalin haddii systemkaas waxa geliyey qofkii geliyey qofkii ka bedelay qofkii wax ku daray oo dhan hadduu soo saarayo wax badan oo khaladaad oo dadka caadiga ka dhacmay waxa markaa casriyeynta garsoorka muhiimadeeda ayay leedahay inta kale dee warbixinadii lagu bixiyey tadawurka sanad walba iyo sida ay muxuu ahaaye dadka soomaaliyeedna ugu soo kalsoonaanayaan inay soo aadaan garsoorka oo ay usoo xukun doontaan dunida maanta casriga aleyska aada maqasheen ee ahaa soomaalida heshiisa dunidana heshiis la heshiisiinta iyo heshiis ahaanshaha dadku garsoor la-aan wax waara ma noqon karaan odayaasha dhaqanka culamaa udiinka indheergaradka inta isku tagaan dad ishaysta in ay maslaxaan oo aanayba inay soo dacwoodaan aanay u baahan waa laga yaaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dadaallo xoogan ku bixinaya dhamaystirka hanaanka dastuurka oo ay qeyb ka tahay cutubyadeednan haatan quseeya garsoorka dalka